waxaan shaacinaynaa jadwal cusub oo aan ugu talagalnay in aan ku qabanno doorashadii xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed galmudug si ay musharaxiinta doonaysa xilkaas gudoomiyaha baarlamaanka xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed galmudug u helaan fursad ay isku soo diyaariyaan muddo ka bilaabanaysa maanta kuna eg kowda oktoobar sida jadwalka lagu shaaciyey waa muddo aan is leenahay way ku filan tahay musharaxiinta iyo dhammaan dadka danaynaya doorashada guddiga doorashada wuxuu caddaynayaa u caddaynaya dhammaan musharaxiinta iyo martida ka soo qaybgeli doonta in si transparentiya oo furnhufan oo daah furan inay u dhici doonto doorashada saasaan rajayn doonaa insha allahu tacala aad iyo aad u mahadsantihiin